إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa cagta mariya saldhig ay ciidamada maamulka galmudug iyo maleeshiyaadka macwiisley ku lahaayeen deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu faaqidayo tacliimta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka ubadka muslimka lagu hayo iyadoona muuqaalka lagu soo bandhigay manhaj cusub ciidamada liyu booliis ayaa dad shacab ah ku laayay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed dagaal culus ayaa lagu qaaday ciidamo ku sugnaa deegaan dhacduleedka magaalada baydhabo waxaa sare u kacay tira dadkii ku dhintay diyaaraddii ku burburtay dalka tanzaniya القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddexii tobanka bisha rabiicul aakhira sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa saakaya cagta mariya saldhig ay ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawiisley ku lahaayeen deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud warkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir aroortii hore ee saaka rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanka qaa'ib ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka ayaa ku bilowday camaliyad istishaadiyo ah waxaana lala beegsaday ciidamadan oo dhowaan soo weeraray deegaanka camaliyadda kadib waxaa xigay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dhufaysyada ugu daatay ciidamadii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii la joogay ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay xeradii uu dagaalku ka dhacay iyo guud ahaanba deegaanka qaayib wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamadii dowladda federaalka u qaybsameen dhimasho dhaawac iyo wax goobta dagaalka isaga farxaday goobihii uu dagaalku ka dhacay ayaa lagu arkayaa meydadka ciidamadii dowladda federaalka oo daadsan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wararku sheegayaan inay gacanta ku dhigeen saanado kala duwan oo hub ah iyo gaadiidka dagaalka weli sooma bixinta rakoob rasmi ah oo ku aadan inta uu la egyahay dhimashada iyo dhaawaca gaaray ciidamadan dagaalka lagu soo geliyey igu sawirta iyo laablakaca waxaana la filayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay war rasmiya ka soo saarto dagaalka saaka cagta lagu mariyey ciidamadii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwisleyda ah ee dhowaan dagaalka ku soo qaaday deegaanka qaayib ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud waa mahadsantahay haashim wixii faahfaahin ah ee kasoo kordha dagaaladaas urarkayaga iyo barnaamijyadan dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbin doonaa dhanka kale gobolka baay gaar ahaan duleedka magaalada baydhabo deegaanka daynuunay waxaa laga soo sheegayaa in halkaas ciidamo ku sugnaa oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ay weerar culus kala kulmeen ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin dagaalkaas uu muddo kooban socoday tafaasiil dheeraada kama aanan helin ciidamada liyu booliis ayaa dad shacab ah ku laaya magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed dhacdadan ayaa waxay timid ka gadaal markii ciidamada liyu booliis ay si xooga ku qafaaleen mid ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada jigjiga kaasoo ay doonayeen inay geeyaan xero tababar oo ku taalay magaalada aabbihii dhalay wiilka oo lagu magacaabo nuur maxamed abiib nuur qoob ayaa ka daba yimid wiilkiisa isagoona ka dalbaday in bannaanka loo soo saaro wiilkiisa ayuu soo watay waxaana intaa ka gadaal ka daba yimid askar aad u fara badan kuwaasoo xoog ku galay gurigii uu ku sugnaa waxay rasaas la dhaceen qoyskii guriga ku sugnaa iyadoona rasaastu ay haleeshay nuur maxamed abiib iyo laba ka mid ah qoyska halkaas ayayna dhammaantooda ku dhinteen ciidamada liyu booliis oo ay amxaarada dhisteen ayaa tacadiyaad kuwan la mid ah waxaay ka geystaan dhulka soomaali galbeed oo ay xabashida etoobiya xooga kaga haysato soomaalida mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu faaqidaya tacliimta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka ubadka muslimka lagu hayo iyadoona muuqaalka lagu soo bandhigay manhaj cusub warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما isdaarkan oo la daawan karo qadar hal saacah waxa uu qayb ka yahay silsiladda quduufu shariica ee lagu soo bandhigo horumarka lagu gaaray harka shareecada islaamka ee ay hoos joogaan bulshaweynta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si uu qofka daawadaha ah ay u fahmo ujeedka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u samaysay manaahij waxbarasho waxaa qeybaha hore ee filimka lagu soo bandhigay taariikh iyo qisooyin dibadda soo dhigaya duulaanka fikirka ah ee lagu soo qaaday dalka tacliintii laga soo minguuriyey gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska dalka si weyn uga hana qaaday lixdameeyadii ayaa ilaa iyo maanta waddanka qaybo badan oo ka mid ah lagu dhigaa taasi oo raad xun ku yeelatay in badan oo ka mid ah dadkeenna isdaarka ayaana soo bandhigaya caddaymo muuqda oo xaaladahaasi ku tusaya waxaad arkaysaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo si toos ah iyo si dadbanba u aflagaadaynaya diinta islaamka waxaa ka mid ah wasiirkii waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre oo inkiraya kuna jeesjeesaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam
hadda ka hora waxaa la yidhi ninaa xadiidyada nabiga waxaa xadiidyadiis ayuu kombyuutar geliyey wuxuu soo saaray nebiga maalintuu dhashay maalintuu dhintay intuu udhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا dadka ay soo barbaariyeen manaahijta shisheeye ee filimka ku jira waxaa ka mid ah mustafe martin oo isku soo sharaxay madaxweynaha dowladda soomaaliya wuxuu sheegayaa inuusan weligii soomin salaadna uusan dukan muddo labaatan sano laga joogo khamriga iyo sinaduna uuba quuto
goormaa kugu dambe salaad tukatay wallaahi salaadan si saxa u tukado istaba socota malaa labaatan sannood ka horbahay soonkana
soonka weligaa ma soomin waxna waxaa kutubtaya ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo samayn ma jiro waa kuu soo wadaa laakiin inaa waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla de waa story waa ka gudbayna weliba i enjoyed maaha maad isticmaasho maaha qofbaa qofbaa markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada korsan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawaii joogna annagoo jabaan joogna ayaanu de waxaan ku raaxaysan jirna tan iyo burburkii soomaaliya waxaa sii batay manaahijta dowladaha shisheeye ay keensanayaan soomaaliya si dal walba uu halkaani uga helo dad caqiidadiisa iyo mabaadi'diisa xambaarsan markhaatiyada muuqda ee arrintaasi loo soo qaatay waxaa ka mid ah agaasimihii wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka xasan maxamed cali waxa uu ka waramayaa hal tusaale oo keliya oo ku jira maadada juqhraafiga ee maanta iskuullada laga siiya caruurta soomaaliyeed soomaaliya waxaa jira manaahij fara badan dhowr manhajaa jirto meel laga kala keenay laga soo qaaday ama kenya laga keenay ama laga keenay imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helayo marka waxaa ku jirto dugsiga sare juqraafiga oo kale waxaa ku jirto magaalada kismaayo kale inay kamid tahay wadanka kenya cunuga soomaaliga marka loo dhigayo buuggaas juqraafiga oo kenya laga keenay waxau baranayaa in kismaayo ay ka tirsan tahay kenya doctor cali sheekh axmed abuukar oo ah agaasimihii hore ee jaamacadda muqdisho oo ka soo muuqanaya isdaarka ayaa sheegaya in markii ay ugu yar tahay ay dalka ka jiraan toban manhaj oo ay dowlado shisheeye leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhankeeda xaqiijisay inay wilaayaadka islaamiga ah muddo hore ka nadiifisay manaahijtii munxarifka ahaa ee gaalnimada dhaqan xumada iyo marin habaabinta ku abaabinayay caruurta soomaaliyeed laba iyo tobankii ramadaan kun afar boqol soddon iyo lixdii hijriga guddi ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu hogaaminayay sheekh maxamed dulyadeen ayaa loo xilsaaray dabagalka iyo muraajaceynta manhajka waxbarasho ee xukuumadda ridada soomaaliya guddigu wuxuu kormeer ku maray iskuullada iyo goobaha waxbarashada dalka dabagal dheer kadibna wuxuu iftiimiyey qodobo dhowr ah oo diinta hareer marsan taas oo uu ka qabtay muxaadarooyin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed looga digayo manaahijtaas guracan ayaa lagu yidhi isdaarka waxaana qodobadaasi qaarkood soo bandhigay allaha u naxariistay sheekh maxamed dulyadeyn waxaa lagu qoray ashkhaas ama murtadiin ah ama gaalo ah oo la ammaanayo la buunbuuninayo waxaa kaloo la ammaanaya oo la buunbuuninaya dowlada wada masiixiyiin ah iyo dalkoodii iyo magaalooyinkoodii waxaa kaloo aad loo ammaanaya oo loo buunbuuninaya hay-aad iyo munadamaad gaalo ah waxaa kaloo la buunbuuninaya oo meesha ku qoran oo aad loo buunbuuninaya mabaadi dhammaanteed markii la isku duuduubo mid kasta iskeeda gaalnimo iyo ridda u keenayso sheekh cali maxamuud raage oo ah hafayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale caddaynaya manaahijtii ugu yaabka badnaa ee ay ku arkeen wilaayaadka islaamiga ah xilligii ay bilaabeen ololaha la dagaalanka tacliinta shisheeye waxyaabaha ay soo bandhigeen runtii waxaa ka mid ahaa walaaluhu oo ciyaan ay u keeneen bal ay imtixaano ay soo la qaadayey oo iskoolaqaar ay ka soo qaadeen ay keeneen ayaa waxaa ka mid ahaa in lagu daraasaynayo wilaayaadka islaamiga ah manaahij kala duwan oo sida hunduus iyo waxa weeye shiico iyo kiristan nooc kasta oo adyaanta caalamka ka jirta baadilka oo dhan ah iskoolaa uga furaa wilaayaadka islaamiga iyagoo hay-adaha ku hoos dhuumanaya marka waxay keeneen oo la yaab lahaa runtii arday muslimiin oo soomaaliya oo imtixaan laga qaaday imtixaanka ay soo qaadeen ayaa waxaa ku yaallay arday soomaaliyeed oo la leeyahay ilaahay ciisan u sii marnaa sax miyaa mise waa khalad uu ku khasbaya inuu sax waayo dho maxaa yeele macallinka u dhigay ayaa sidaa ugu dhigay inkasta oo wilaayaadka islaamiga ah laga nadiifiyey manaahijtii shisheeyaha waxaa haddana nasiib darro ah in meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lagu dhigo laguna barbaariyo caruurta soomaaliyeed qaybo ka mid ah dalkana waxaa ka furan iskuulaad iyo jaamacado ay leeyihiin kiniisado iyo hay-adaha qowmuluudka sida hargeysa oo kale waxaana silsilada quduufu shareeca ka soo muuqanaya saxafiga cabdimaalig muuse coldoon oo ilaa iyo hadda u xiran sababkii uu uga hadlay tacliinta ubadka lagu gaalaysiinayo iftiiminta intaasi oo duulaan maskaxeed ah oo lagu soo qaaday ummadda soomaaliyeed kadib ayaa waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo bandhigtay manhaj waxbarasho oo dugsi dhexe ah xilli ay horay u soo saartay manhajka dugsiga hoose tan oo ka dhigan in caruurta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay ka badbaadeen aqoonta gaalaysiinta iyo anshaxumada wadata sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mida mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mid mid u soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe kaasoo lagu baranayo culumta sharciga ah iyo kuwa tajriibiga ah intaba isagoo ka hadlaya faa'iidada manhajkan ayaa waxa uu yidhi hadhow kaliya iskaa qaldamin muqarar ay soo saartay dowladda riddada iyo muqararka islaamku uu leeyahy kan riddada ee soo saartay maxaa waaye waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro wakhtigeeda aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaala tarbiya islaamiya bes annagana altafsiir altawxiid alxadiid alfiq waa meeqamaad waa afar soo maa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa afar boqol iyo boqol farqigu u dhexeeya waa garan kartaan soo maa ma jirto maado ka maran manhajka dugsiga dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahanada iyo culimada ka hadlaya munaasabadda bandhigga waxay si weyn u marxabeeyeen manhajka iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo si gaar ah ugu xilsaarnaa howshan mid ka mida ereyada ugu saameynta badan ee kadib soo bixitaanka filimka la hadalhayo waa warka sheekh xasan yacquub ee gunaanadka u ah filimka sheekh xasan ayaa tilmaamay muhiimadda manhajkan iyo in ujeedka ay ka leeyihiin ay tahay sidii loo badbaadin lahaa jiilka maanta iyo jiilasha soo socda isagoo sidoo kale cod dheer ummadda ugu sheegay in mujaahidiintu aanay ku howlaneen oo keliya dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka balse ay ugu maqan yihiin howlo badan waxaa intaa loo dagaalamaya ama diini dacwo loo waday kuwaan oo kale inay dhashaan ma ahayn waxay ahayd nidaam islaamihi in dunida ka hanaqaado saxiixa oo aan bacarimis ahayn waxaan rabnaa imrulqays baa wuxuu yidhi nin saaxiibkiisaha isagaa dagaal isla aaday marka wuxuu yidhi bakaa saaxibii lamaa ra'a darba duunahu wa ayqana annaa laaxiqaani bakaysara faqultu lahu laa tabkii caynuka inamaa nuxaawilu mulkan ow namuuta fa nucdara ma fahanteen wuxuu yidhi waxba ha oynin boqornimaan xaawalaynaa ama waan dhimanaynaa waana la cudur daaraya annaga maanta walaalihiinna mujaahidiinta ah meeshan ku nool ee jooga dowlad islaami ah xoog leh ama khilaafa islaamiya ayaanu xaawalaynaa dowlad muslimiinta ay ku nastaanaan xaawalaynaa owna mutafanu cudara سائلني النفس عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن الكتب لفجر المنى
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa muddo sannado ah ka shaqaynaya manhajka waxbarashada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana manhajkii ugu horreeyey ee lagu sameeyo dalka soomaaliya tan iyo lixdankii kana madax bannaan dowlado iyo hay-ada shisheeye sannadihii dambe waxaa soo badanaya waalidiinta carruurtooda u soo diraya iyo qaar kala soo guuraya dhulalka ay heestaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka si ay carruurtooda u helaan tacliin saafi ah أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى وتم السناء له واكتمل
warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa sare u kacay tirada dadkii ku dhintay diyaaraddii ku burburtay dalka tanzaniya faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa diyaaraddii ku burburtay xerada faktoriya ee tanzaniya dadka dhintay ayaa waxaa tiradooda lagu sheegay sagaal iyo toban iyadoona dhowr iyo labaatan kale lasoo badbaadiyey si guud diyaaradda waxaa saarnaa konton iyo saddex ruux oo sagaal iyo afartan ka mid a ay ahaayeen rakaabkii diyaaradda warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa